halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaanan caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabkii nebi hosheeca oo aynu toddobaadyadan wada baranaynay waxaa ku qoran waxyaalo sida abbaarta ah aanay badana dadka yagu garanaynin waxaana weeye in ilaah tusaale dadku ay fahmi karaan uu marka hore la yimaado kitaabkan uu qoray nebi hosheeca waxaannu ka baranaynaa waxyaalo aan lagu arkaynin kutubta kale waayo wuxuu si cad uga hadlayaa sinada iyo cawaaqibkeeda waxaana rabbigu uu leeyahay sida ku qoran cutubka afaraad aayadda kow iyo tobanaad sinada iyo qamriga iyo qamriga cusubbuba qalbigay la tagaan markii noogu dambaysay waxaynu si tafatiran uga soo hadalnay cawaaqibka sinadu ay leedahay waxaanan idiin soo sheegnay sida ku qoran aayadda kow iyo tobanaad ee cutubkan in sinada iyo qamriga iyo qamriga cusubbuba qalbiga ay la tagaan marka haddii aad tahay nin dhallinyaro ah dhegaystow iska eeg sinada iyo sakradda waxaana hubaal ah in ilaah uu ku barakadaynayo ugu dambaynta haddaba sinada reer banu israa'iil waxba kama ayan faa'iidin waayo waxay jebiyeen amarkii rabbiga ee ahaa waa inaadan sinaysan ha yeeshee boqortooyadii waqooyi oo iyaga ka soo go'ay tii reer daa'uud ay hoggaaminayeen ayaa waxaa aad ugu badnaa dunuubta dadku ay galayaan oo sinadu hormood ay u ahayd ugu dambayntiina xukun baa ku soo degay markii ay reer banu israa'iil joogeen cidlada ayay samaysteen weel dahab ah si ay ilaah ugu beddelaan oo isla markiiba waxay taasu u horseeday damiir xumo zaa'id ah mar waliba ee ilaah laga tago waxaa soo baxa habacsanaan muuqata iyo damiir xumo waxaana caawa aan meeriska idinka bilaabaynaa dhegaystayaal kitaabkii nebi hosheeca cutubka afaraad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan dadkaygu waxay tala weydiistaan waxooda qoriga ah oo ushooduna waxbay u sheegtaa waayo damaca sinada ayaa iyaga qalday oo ilaahoodii way ka tageen sida naag ninkeeda ka dhilowda waxaa ilaah halkan uu uga hadlayaa dhilannimada ruuxa ee ah marka qofku ilaah uu ka tago oo uu dabagalo ilaahyo qallaad oo sanamyo ah iyo kuwo la xardhay waxaana ilaah uu leeyahay waayo waxaa iyaga qalday damaca sinada oo ilaahoodii way ka tageen sida naag ninkeeda ka dhilowda waxaa jira dad badan oo isaga taga masiixa ama aan horay loo barin oo inkastoo waxa ay aaminsan yihiin ayaan shaqaynaynin haddana si indhala'aan ah ugu dheggan xeerdiimeedyo aan nuxur ama waxtar lahayn masiixu uu ka roon yahay wax waliba oo wuu dhaamaa xeerdiimeedyada dunida ka jira maanta waxaa qorrinku uu leeyahay sida ku qoran warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka tobanaad aayaddiisa koowaad sida tan waayo sharcigu wuxuu leeyahay hooska waxyaalaha wanaagsan oo imaan doona laakiin ma leh suuradda waxyaalahaas qudheeda oo caabudayaasha marnaba kaamil kagama uu dhigi karo allabaryo sannad waliba had iyo goor la bixiyo haddaan idin jilciyo sharcigu caabudayaasha xaq kagama dhigi karo allabaryada ay dembiyadooda u bixiyaan mana jiro weliba diin dadka quduus ka dhigi karta iyadoo la eegayo xeer diintaasu ay leedahay inkastoo wax waliba ay u muuqdaan sida wax wanaagsan haddana waxaasu ma lahaadaan suurad wacan qoraha warqadda cibraaniyada oo garanaya waxa uu ka hadlayo ayaa wuxuu leeyahay sharcigu wuxuu leeyahay hooska waxyaalaha wanaagsan oo imaan doona markii sharcigu uu kugu yidhaahdo waa inaadan qurgoyn waa inaadan sinaysan waa inaadan wax damcin waa inaadan wax xadin wuxuu adkaynayaa sharcigu nidaamka iyo kala dambaynta oo qofkii ku xadgudba sharcigaas isaga ah waa la takhsiirayaa markaa sharcigu wuxuu leeyahay hooska waxyaalaha wanaagsan oo imaan doona hase yeeshee sharcigu ma ahan waxyaalahaas wanaagsan qudhooda diin waliba ee adkaysa damiirka hagaagsan iyo nidaamka iyo kala dambaynta haddana waxbaa si ka ah oo habacsanaan laga waayi maayo waayo iyagu ma ahan waxyaalaha wanaagsan oo ay tilmaamayaan marka masiixu wuu dhaamaa diin walba waxaana ugu wacan rumaysadka lagu helo nimcada ee laynagu siiyey masiixii sare kacay haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubkan afaraad ayaannu iminka eegaynaa aayadda saddex iyo tobanaad ee baalka kun boqol kow iyo soddon waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waxay allabari ku bixiyaan buuraha dhaladooda oo foox bay ku shidaan kuraha korkooda iyo geedaha aloon iyo libneeh iyo eelaah la yidhaahdo hoostooda maxaa yeelay waxay leeyihiin hoos wanaagsan haddaba gabadhiinnu way dhillowdaa oo aroosadihiinnuna way sinaystaan waxaa reer banu israa'iilkii wakhtigii hosheeca ay isugu imaan jireen geedaha asherah la yidhaahdo hoostooda halkaasu waa har qabow leh oo waxaad is leedahay waa meel ku habboon wadatashiga beesha waxa markaasi ilaah uu leeyahay meeshaasi ayay gabdhihiinnu ku sinaystaan waa goobta caweyska iyo qoobka ciyaarka markii aynu dhallinyarada ahayn ninna inooma sheegi jirin sida ay u xun tahay in la tago goobaha cawayska iyo qoobka ciyaarka waxayna ahayd meelo loo sameeyey sinada oo aan waxba doorin goobaha dadku ay ku caabudi jireen asnaamta markaasoo ay hoos imaan jireen geedaha asheraah hoostooda waana meesha ilmahoodu ay ku sinaysan jireen waxay la mid ahaayeen sida odayaashii dadkayaga ahaa aanay fiiro gaar ah u siin jirin ilmahooda jeceylka ay u qabaan aawgood ayay weliba qaarkood la imaan jireen gawaarida aabbayaashood ama waalidiintood waxaa iyaga qudhoodu ay ku mashquulsanaayeen waa waalidiinta e sidii xoolo badan ay ku yeelan lahaayeen waxayna ilaabeen carruurtooda waxaa markaasi carruurtii lagu tallaalayaa daroogo waxayna bilaabayaan inay lacag badan ku qarashgareeyaan inay ka haqabeelaan daroogada iyo weliba faakihaysiga iyo muyuusikada wakhti kadibna waxaaba suurowda iyagoo baadigoobaya daroogo inay la kulmaan ajasha waxaa ilaah uu leeyahay carruurtiinnii waa dayacdeen marka ay sidaas tahayna waalidku waxay dayaceen ilaahoodii waxaana dad badan oo dhulkaasi degganaa ay ka tageen ilaah wakhtigii nebi ishaaciyah oo kuwo badan oo dadkayaga ahina ilaah bay ka tageen maanta waxaan markaasi dhammaanteen u baahannahay inaynu ilaaha badbaadiyaheenna ah ku soo noqonno waayo waa isaga kan ina soo furan kara haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda afar iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan anigu ma aan ciqaabi doono gabdhihiinnu markay dhiloobaan amase aroosadihiinnu markay sinaystaan waayo ragga qudhooduba waxay raacaan dhilooyin oo waxay allabari la bixiyaan sharmuutooyin oo dadkii aan wax garanayna waa la wada afgembiyi doonaa ilaah wuxuu iminka leeyahay garasho la'aanta sharciga cidna cudurdaar u noqon mayso oo wuxuu nebigu leeyahay dembiyada ay galayaan looma ciqaabi doono laakiin waxaa loo ciqaabi doonaa inay rabbiga ka tageen aawadeed haddaba waxaan idinku leeyahay waxaa ciqaabta keenaya ma ahan dembiyadaas ay galayaan laakiin waa sharcigii ilaah ee la jebiyey ahmiyadda dhowrista sharcigu ay leedahayna waa kaas kuweenna nool wakhtiga nimcada waxaa dembi inoo ah inaan diidno masiixa oo cadaab baa lagu mutaysanayaa marka israa'iil looma ciqaabin dhilannimada xagga ruuxa laakiin waxaa loo ciqaabay inay ka tageen ilaaha nool oo runta ah haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan dadka israa'iilow inkastoo aad dhilowdaan ayaan dadka yuhuudda ah isla dembigaas ku eedaysnaan oo gilgaal ha imaanina oo baytaaweyn ha tegina hana ku dhaaranina rabbiga noloshiisa ilaah wuxuu ku leeyahay reer yuhuudda ah waan celinayaa laakiin la xukumi maayo waxaase lagu leeyahay ha u imaanina reer israa'iilka deggan waqooyiga oo caabudaya qaalinta dahabka ah haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda lix iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan dadka israa'iil waxay u madax adkaadeen sidii qaalin loo'aad oo madax adag haddaba rabbigu miyuu iyaga u daajinayaa sidii neef baraar ah oo barrin bannaan jooga haddaba madax adayga ama dib u noqoshada halkan lagu sheegayo ayaad mooddaa in dad badan ayaan fahmin kuwo badanna waxay la tahay in dib u noqoshada ay ka micno tahay marka qofku masiixa uu soo raaco oo uu qayb ka noqdo kiniisad dabeetana dambaabo haddaba dib u noqoshada ama madax adayga halkan lagu sheegay taas ma ahan ilaah baa sharaxaya oo wuxuu leeyahay dadka israa'iil waxay u madax adkaadeen sidii qaalin lo'aad oo madax adag haddaba qaalmuhu way madax adag yihiin oo haddii aad doonayso inaad hal qaalin ka waddo lo'da adigoo doonaya inaad soo iibiso lagama yaabo inaad si sahlan ku keento suuqa haddii aad damacdo inaad gaari saartana kaba sii daran waxaa markaasi lagu masaalayaa in reer banu israa'iil ay ka madax adeygeen dowgii ilaah uu u hoggaaminayay xitaa innagu markii aynu ka madax adeegno meesha ilaah uu inagu hoggaaminayo waxaa loo qaadanayaa dib u noqosho waxaana ilaah iminka uu ku caddaynayaa israa'iil inay ka madax adeygeen hadalladiisa marka ay sidan tahay ereyga madax adeeg ayaa waxaa kitaabka nebi hosheeca lagu soo noqnoqonayaa saddex goor waxaana ereygaasi marka la eego qorniinka isticmaalay oo keliya nebi yeremiyah iyo nebi hosheeca oo labaduba la hadlayay qaran maxbuusnimo loo sii wato israa'iil iyo reer yuhuudda waxay ku eedeysnaayeen madax adeyg ama inay ka dhega adeygeen hoggaaminta rabbiga oo waxay ka soo hor jeesteen inay ilaah u yimaadaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan afaraad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan reer efraayim wuxuu raacay sanamyo haddaba iska daah magaca efraayim waxaa lagu soo noqnoqonayaa inta lagu jiro kitaabka nebi hosheeca lix iyo soddon goor waana magac u taagan ama loo isticmaalayo tobankii qabiil ee degganaa waqooyiga waxaan la yaabay inta goor ee ilaah magacan uu ku soo noqnoqonayo waxaanan isweydiiyey in ilaah uu ku majaajiloonayo magaca iyo in ilaah uu jacayl aawadiis ugu soo noqnoqonayo magacaas markii aan baaritaan sameeyeyna waxaan ogaaday in ilaah jacayl aawgii uu u isticmaalayo magaca oo waxay qabiilkaasu ahaayeen kuwa uu ugu jecel yahay inta deggan waqooyiga israa'iil kuwa koonfurta degganna wuxuu ugu jeclaa reer yuhuudda waxaanay ahaayeen qabiilka koonfurta ka taliya waxaa weheliyey kuwaasi niman la yidhaahdo reer benyamiin haddaba marka laga hadlayo boqortooyada reer waqooyiga ilaah wuxuu isticmaalayaa magaca reer efraayim inta aynu ku jirno kitaabka nebi hosheeca haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan afaraad aayadda siddeed iyo tobanaad ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan cabniinkoodii waa dhanaanaaday had iyo goorba way sinaystaan taliyayaashooduna aad bay ceebta u jecel yihiin markii ilaah uu leeyahay cabniinkoodiina uu dhanaanaaday ayaa loola jeedaa inay sakhrad u go'een oo adigaba haddii aad caadaysato khamriga ama qaadka waad qabatimaysaa qabatinkuna ma ahan cudur laakiin waa dembi waxaa kuwii waqooyiga degganaa ku badnaa dembiga ay gelayaan iyo asnaamta ay raacayaan waxaana ilaah uu leeyahay had iyo goorba way sinaystaan taliyayaashuna aad bay ceebta u jecel yihiin markii aad u fiirsato kuwa madaxda ah meel waliba ee ay joogaan markii ay ilaah ka dheer yihiin xitaa luqadda ay isticmaalayaan ma ahan mid quman oo toosan oo wanaagsan waxay jecel yihiin inay dadka caayaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ayaannu idin akhriyaynaa aayadda ugu dambaysa ee ah aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan dabeeshu waxay iyaga ku soo duuduubtay baalaheedii oo iyana allabaryadooda ayay u ceeboobi doonaan waxaa ilaah uu leeyahay dadkii waxaa qaaday waxbaris khaldan oo ilaah wuxuu leeyahay oo iyana allabaryadooda ayay u ceeboobi doonaan waa allabaryada ay asnaamta u bixiyaan waxaa haddaba intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii afaraad oo aynu ku soo aragnay in dadkii ay balaayo qaaday oo ay bilaabeen inay ilaah ka soo hor jeestaan iyagoo raacaya asnaamtooda oo doonaya inay ilaah xor ka ahaadaan waxaanan iminka si toos ah idinku bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka shanaad ee kitaabkii nebi hosheeca cutubkan wuxuu wax ka qabanayaa dembiyada boqortooyadii waqooyi iyo in ciqaabi ay ku soo degayso banu israa'iilkii degganaa waqooyiga marka cutubkan waxyaabo ka farxiya dadka looga hadli maayo waa cutub ka hadlaya ciqaabta ku dhacaysa qaranka waqooyi waa inaynu maanka ku hayno qisadii nebi hosheeca markii uu yidhaa wuxuu jeclaaday gabar dhulkii buuraha lahaa ee reer efraayim degganayd ha yeeshee way ka hallowday waxaan u malaynayaa arrinkii ku qasbay dhilannimada inay ahayd lacag ama faakihaysi iyo raaxo ay gurigeeda ka weysay oo iyada qudheeda waxay tidhi sida ku qoran kitaabkii nebi hosheeca cutubka labaad aayadda shanaad anigu waan dabagelayaa kuwa i caashaqa ee i siiya kibistayda iyo biyahayga iyo suufkayga iyo waxayga liinanka ah iyo saliiddayda iyo cabniinkayga maadaama ay ahayd bilowgiiba hablaha jirkooda iibsada ayaa ilaah uu ku yidhi guurso oo markii uu guursaday oo ay ilmo dhashay xitaa kama ayan harin dhilannimadii ha yeeshee waxay taasu si xun u niyad jebisay nebi hosheeca waxaa markaasi ilaah uu ku leeyahay reer banu israa'iil iyadoo nebigu tusaale cad uu ka haysto waxa gurigiisa ka dhacaya waad iga tagteen oo waxaad daba gasheen asnaam oo waxaad la mid noqoteen sida naag ninkeedii ka dhillowday haddaan markaasi maaddada ugu horraysa cutubkan idin bilowna ayaannu ugu hormarinaynaa reer banu israa'iil oo ilaah ka tegaya iyo ilaah oo dayrinaya iyaga ilaah wuxuu iminka bilaabayaa inuu eed dusha ka saaro madaxda qaranka israa'iil oo ah wadaaddada iyo boqorka iyadoo markaasi aynu arrinkaasi ka eegayno kitaabka ayaannu la soo baxaynaa baalka kun boqol kow iyo soddon ee kitaabkii nebi hosheeca oo qayb ka ah kutubta axdigii hore cutubka shanaad aayadda koowaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan wadaaddadow tan maqla oo dadka israa'iilow dhegaysta oo reerka boqorkow dhegta u dhiga waayo xukun baa idinku dhacaya maxaa yeelay waxaad ahaydeen dabin misfaah ku yaal iyo shabag buur taboor ku kala fidsan deegaankaas misfaah wuxuu ku yaalay koonfur galbeed oo taboorna waxay ku taallay buurtii taboor oo ku tiilay daafaha waqooyi ee boqortooyada marka dhanka kale laga eego dadku waxay caabudayeen asnaamta oo waxay isugu imaan jireen geed waliba ee cagaaran waxaana dhulkii ku batay asnaamta wuxuu markaasi la hadlayaa wadaadada iyo boqorka oo iyagu wakiil ka ah qaranka waxaannu cutubka afraad ku soo aragnay sida ay u xun tahay in wadaadka iyo dadka caadiga ah ay isku si u dhaqmaan waxaa imaanaya habaar marka wadaadka iyo dadka caadiga ah ay xumaan ka sinaadaan waxaa la doonayaa in wadaaddadu ay tusaale cad u noqdaan ilaah iyo inaanay dembi aawgi hoos u quusin ha yeeshee markii aad eegto boqortooyadii waqooyi ee reer banu israa'iil ee jirtay wakhtigii nebi hosheeca dadka iyo wadaaddadu isku mid ayay ahaayeen waxaa la mid ah dadkayaga oo wadaaddadu ay qayb ka yihiin qaarkood kuwa dhacaya dadka oo welibana wixii dadka loogu soo dhiibo sii iibiya oo beecsharada ku sameeya khiyaano marka waxaa siman dadkii caadiga ahaa iyo weliba kuwii hoggaamiyaasha u ahaa iyo wadaaddadii nin waliba wuxuu u roorayaa lacag iyo istireex miyaan geedaha asheerah lagu masaali karin meelaha shaaha lagu iibiyo ee ragga iyo dumarka aan isqabin ay ku wada haasaawaan waxaa kaloo aan laga waayaynin goobahaasi niman isku sheegaya inay shuyuuq yihiin laakiin aan fara badnayn oo welibana dadka la raamsanaya qaarkood qaadka oo markii la markhaamana dadku way sinmayaan marka dadku markii ay ilaah ka tagaan waxay samaynayaan waxyaabo isku mid ah oo micnana ma laha wakhtiga ay nool yihiin weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka shanaad waxaanan iminka dhegaystayaal eegaynaa aayadda labaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo caasiyiintii aad iyo aad bay layntii ugu dheeraadeen aniguse kan dhammaantood canaanta baan ahay haddaba ilaah wuxuu ku canaantay xumaantoodii sharnimadoodii iyo weliba isdilkii iyo dagaalkii innaguna lamid baynu nahay haddii aynu soomaali nahay waxaannu u dirirnay qabiilqabiil waxaannu fududaysannay xukunkii eebbe oo waxaannu hantidii qaranka u isticmaalnay sida wax innagu aynu iska leennahay oo kale iyo xoolo aynu awowayaasheen ka dhaxalnay weliba ninna ma ebyin caddaaladda iyo xuquuqda dadka ina hoos joogay madaxda iyo hoggaamiyayaasha diinta labadaba ninna ilaah shaqo kuma lahayn oo nin waliba wuxuu u eexday qabiilkiisii ninna kama fikirin ilaah markii xaalku uu xumaaday oo wax walibana ay burbureen ayaa nin waliba uu bilaabay inuu dadkii ka faa'iidaysto weli lama hayo hanuun dhab ah oo dadka ku soo degay iyo garasho caam ah oo ku aadan dhanka fikirka xorta ah waa inaynu maanta sare joogsanno oon dadka wax ka barno masiixa iyo weliba kitaabka quduuska ah ee baibalka oo aan dadku fiiro gaar ah siin jirin xigmadda baaxadda weyn leh ee inoogu qoran haddaan dib ugu soo noqonno meeriska cutubkan ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka shanaad aayadaha saddex ilaa afar waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan anigu waan aqaan reer efraayim dadka israa'iilna igama qarsoona waayo haatan reer efraayimow waad sinaysateen dadka israa'iilna way nijaasoobeen falimahoodu u oggolaan maayaan inay ilaahoodii ku soo noqdaan waayo damaca sinadu waa ku dhex jira oo rabbiga ma ay yaqaanin waxaa ilaah oo leeyahay aniga waan aqaan reer efraayim dadka israa'iilna igama qarsoona waxaa la mid ah dadka yaga oo iyaga qudhooduba ilaah wuu garanayaa wuxuuna ka doonayaa inay u soo noqdaan waayo ilaah kale ma jiro ilaahii nebi ibraahim nebi isxaaq nebi yacquub mooyaane
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin